halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida ee hirarka efemyada geeska africa iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti sagaal iyo labaatanka bisha sebtembar idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo sahre ciidle
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mida wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad oo sheegay in maraykanka ay ka codsadeen inuu qaado xayiraadda dhinaca socdaalka ee uu soomaalida maraykanka imanaysa saaray sidoo kalena uu aqoonsado baasaboorka soomaaliya waxaanu si gaara u tilmaannay in ay san ugu habbooneyn mamnuuciddan la saaray in dadka iyagu ay dalka maraykanka soo galaan waxaanu tilmaannay baasaboorkayaga soomaalida ah oo adduunka oo dhan laga aqoonsanayo tusaale norway u soo qaadnay inay maraykanku ay aqoonsadaan
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijyadii aad caawa oo kale maqli jirteen ee martida mikrofoonka cawayska washington iyo weliba qodobo kale balse marka hore wararkii caalamka dalka indonesiya saraakiisha dalkaasi ayaa sheegay in ugu yaraan saddex boqol iyo sideed iyo afartan qof ay ku naf waayeen afar boqol iyo aan idhaahdee shan boqol iyo afartan kalena ay ku dhaawacmeen dhuulgariir ay awooddiisu gaadhayso toddobo dhibic shan iyo sunaami uu dhaliyey oo ku dhuftay labada magaalo ee baalu iyo dongala ee gobolka sulawesi ee bartamaha dalkaasi mas-uuliyiintu waxay sheegeen inay suurtagal tahay in tirada dhimashadu ay intaasi ka badato saraakiishu waxay sheegeen in boqolaal ruux ay xeebta baalu mehrajaan kaga qaybgelayeen markii dhulgariirkaasi iyo sunaamida uu dhaliyey ay ku dhufteen halkaasi oo dad badanna ay ku dhinteen afhayeen u hadlay wakaaladda qaranka ee masiibooyinka dalkaasi indonesiya ayaa sheegay in sunaamidan oo siddeed boqoloo kilomitir saacaddiiba ku socotay ay burburisay dhismayaal iyo kaabayaal kale wuxuuna intaas afhayeenku ku daray in kumanaan guri cisbitaallo xarumo ganacsi iyo hoteello kale ay burbureen madaxa xaaladda deg dega ee indonesiya ayaa sheegay in goobo kala duwan laga helay meydadka dad dhulgariirka ku geeriyooday sababtana waxa uu ku sheegay in herarka sunaamigu ay xaaqeen burburka guryaha iyo dadkii ku jirayba wuxuuna intaasi raaciyey in weli ay ku guda jiraan xog ururinta iyo weliba baadigoobka dadka maqan
hay-adda dembi baadhista maraykanka ee f b i magaceeda loo soo gaabiyo ayaa bilowday baadhitaan cusub oo ku aadan xaakimka uu madaxweynuhu usoo magacaabay maxkamadda sare ee maraykanka bred kavana madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa amray baadhitaanka f b i da kadib markii ay codsadeen guddiga cadaaladda ee senadka maraykanku madaxweyne trump ayaa boggiisa twitter-ka xalayta ku soo qoray inay bilaabantay baadhitaankii f b i da ee ku aadanayd bred kavana waxaanuu intaasi ku daray in masakafana uu noqon doono nin loo aqoonsado inuu yahay xaakimka ugu wanaagsan ee maxkamadda sare ee maraykanka
dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday jimcihii shalay inay xidhayso qunsuliyadda ay ku leedahay magaalada basra ee dalka ciraaq sidoo kalena ay diblomaasiyiinteeda halkaasi kala soo baxayso taasoo daba socota halistiisa soo taraysa oo maraykanku uu sheegay inay uga imanayso maleeshiyooyin iiraan taageersan go-aankan ayaa sii holcinaya xiisadda ka dhex taagan maraykanka iyo iiraan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark bambeyo ayaa sheegay inay jirto khatar sii xoogaysanaysa oo ka imanaysa guutada qudus ee ciidamada ilaalada kacaanka iiraan iyo weliba maleeshiyooyin kale oo ciraaqiyiina oo ku sugan gudaha dalkaasi kuwaasoo uu sheegay inay suurtagal tahay inay waxyeello u geystaan diblomaasiyiinta maraykanka ee ka shaqeeya dalka ciraaq diblomaasiyiintan ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku ay sheegtay in loo rari doono xarumo kale oo ku yaala isla gudaha dalka ciraaq bambeeyo wuxuu uga digay iiraan weerar walba oo ka dhana diblomaasiyiinta maraykanka ee ka howlgala bariga dhexe
garsoore maxkamad federaal ah oo ku taalla washington ayaa go'aamiyey in koox xildhibaana ah oo tiradoodu ay laba boqol gaadhayso oo ka tirsan kongareska maraykanku ay sharci u haystaan dacwad ay ka gudbiyeen madaxweynaha maraykanka donald trump sharci dejiyayaanta sharci dejiyayaasha ayaa madaxweynaha maraykanka ku eedeeyey inuu ku xadgudbay faqradda kasbashada gaarka ah ee dastuurka maraykanka taasi oo si cad u sheegaysa in mas-uuliyiinta federaalku aanay faa'iide ka kasban karin hadiyadaha aanay ka guddoomi karin xukuumadaha shisheeye iyaga oo aan kongareska ogolaansho ka haysan garsooraha maxkamadda degmada emmet sullivan ayaa xukunkaasi soo saaray jimcihii shalay donald trump ayaa ganacsi ku leh daafaha dunida waxaana ka mid a hoteel uu ku leeyay magaalada washington d c taasi oo ay inta badan degaan madaxda shisheeye ee aqalka caad booqashada rasmiga ah ku yimaada madaxweynaha ayaa weli ku dhegan lahaanshaha hantidiisa gaarkaa hase ahaatee waxa uu socodsiinta maamulka ee maalmeed u gacan geliyey ubadkiisa dadka isaga dhaliilaana waxay sheegayaan tallaabadaasi inaanay ka damaanad qaadi karin wasaaradda garsoorka ee maraykanka ayaa sheegtay in xukuumaddu ay sii wadi doonto inay madaxweynaha ka difaacdo maxkamadaynta waa markii labaad ee garsoore heer federaala uu go'aamiyo in dadka eedeynaya madaxweynuhu ay gar u leeyihiin inay hore ugu sii socdaan dacwadda la xidhiidha hantida madaxweynaha
wararkaasina waxaad kala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad ayaa sheegay in dowladda maraykanka ay ka codsadeen inay qaaddo xayiraadda dhinaca socdaalka ee ay saartay soomaalida maraykanka imanaysa sidoo kalena ay dowladda maraykanku aqoonsato baasaboorka soomaaliya axmed ciise cawad ayaa ku sugan magaalada new york ee dalkan maraykanka waxaanuu la kulmay halkaasi kula kulmay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ee afrika iyo weliba mas-uuliyiin kale uu ka mid yahay xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka waryaheenna cabdixakiim shirwac oo ku sugan magaalada new york ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya halkaasi ku waraystay waxaanu weydiiyey mas-uuliyiinta ay isku arkeen magaalada new york waxaanu la kulanay dalal badan iyo hay-ado badan waxaanu la kulanay xogayaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa waxaanu ka qeyb gallay oo soomaaliya si gaara maaragtay u khuseysay shirarkan loo yaqaano kulamada heerka sare ee ee soomaaliya looga hadlayo oo aanu shir guddoominta wax ku lahayn iyo iyo shirar kaleeto oo soomaaliya khuseeyeentaba haddaynu gaar usoo qaadano wasiir waxaa jira shir ay ka wada qeyb galeen soomaaliya dowladda britain oo ay wasiirka africa matelaysay dabcan etoobiya ay ka qeybgalaysay iyo weliba talyaaniga iyo qaramada midoobay iyo weliba qolooyin kale maxaa shirkaasi diiradda lagu saaray lagaga hadlay
waa shirkaa shirkaan tilmaamayo u bixiyey aan aan ugu yeerayey shirka heerka sare ee soomaaliya shirkaasi waa shir sanadkii mar kasta la qabto oo markay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa la yimaado kulan kulan weynaheeda sanadkii mar dhaca bishaan oo kaleeto ayaa maaragtay la dhinac wadaa shirkaas waxaa looga hadlay horumarka soomaaliya ka jira wixii u qabsoomay wixii caqabada oo jira iyo sida looga gudbi karo waxaa marka shirkan maanta amin shalaytuu dhacay shirkan sanadkan dhacay waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa kii loogu ugu dareen raja ka muujin soomaaliya kii ugu xooganayd ee dhaca ayuu ahaa
dabcan waxaad la kulantay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov maxaa haatan kusoo beegay in soomaaliya iyo ruushku ay kulmaan si maxaad ka wada hadasheen
horta ruushka markasta waa lala kulmayey hadda ka hor ra-iisul wasaareheenu sano hore markuu halkaa yimid wuu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda lavrov kulamadii ka horreeyey ama maamuladii kaleeto ka horreeyey iyaguna waa la kulmayeen qariib maaha markii shirkan oo kale uu dhaco dalal badan ayaad la kulmaysaa oo madaxdu la kulmayaan marka marka horta taas waa saasoo wax gaar ah oo waktiga iska lahaa ma jirin laakiin wasiir wadamada gobolka ama gobolka geeska africa markaynu dhahno ama iyo wadamo badan oo qaaradda africa markaynu eegno siyaasadda dunida waxaa jira wadamo aada waaweyn oo ku hirdamaya oo ruushka uu ka mid yahay doonaya in isku soo fidiyo turkiga oo kaleo isagu imika joogo dee soomaaliya gacan saar weyn lale dabcan maraykanka iyo isaga laftarkiisu awoodiisii wada n kule waa la kulmo waa la wada hadlay wax gaaroo laga wada hadlay ma jira mise si guudun baa loo arkay
ha hardankooda innaga waxbayna kama gelin iyagu hadday rabaan iska hardameen laakiin inagu saaxiibo ayaynu lanahay dalalka adduunka oo dhan marka qofkiina weydiista inuu na arko waa arkayna dalalkaas iyagaana weydiistay inayna arkaan ruushku iyagaana weydiistay inayna arkaan waa aragnay waxaanuna ka sheekaysanay isla fiirinay taariikhdii noo dhexayn jirtay siday noo taageeri jireen maaragtay iskaashigii naga dhexayn jiray waxaanu niri kii aynu cusboonaysiino sidoo kale waxaan la kulanay maraykanka oo iyaguna codsaday inayna ark ugu dambeyn haddaan ku weydiiye wasiiro welibaa taa maraykankan si tix raaco in waxyaabaha ay dee aada u filayeen amaba aad inta badan ay dhagaxa ugu taagayaan shacbiga soomaaliyeed intaan waxa weeyaan in maraykanku soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ay saareen xayiraadaha dhinaca socdaalka dhinacyo badan caqabado badan oo noocaasi dadku dhegtaagayaan baa jira haddiiba aad wasiirka afrika aad kaaliyihii arrimaha dibadda ee afrika aad la kulanteen ma kala hadasheen qodobada
ha sida aad fili kartid qodobada ugu muhiimsan aan kala hadalay bay ka mid ahay waxaan kala hadalay waxaan uga mahadnaqnaa horta sida aan dalkasta samayno taageerada ay soomaaliya u fidiyaan ama ha noqoto xagga nabadgelyada la dagaalanka argagixisada ama ha noqoto xagga taageerada bani aadamnimo ee u s aid wakiil ninka u s aidka ugu sarreeya ayaa la socday marka waxaasoo dhan ayaanu uga mahadnaqnay dabadeedna waxaanu weydiinay inay taageeradoodaa sii wadaan waxaanu si gaara u tilmaanay in ay san nagu habbooneyn in maaragtay pankan ama mamnuuciddan la saaray in dadka iyagu ay dalka mareykanka soo galaan waxaanu tilmaanay basaboorka iyaga soomaalida ah oo adduunka oo dhan laga aqoonsanayo tusaale norway u soo qaadnay inay maraykanku ay muddo ayanu daba soconay inay aqoonsadaan waxyaabahaas iyo waxyaaba badan oo kaleeto taageerada ay noo fidiyaan inay ka badnaato keliya inaysan ku koobnaan amniga ay ka badnaato oo ay gaarto mid dhisid hay-adaha dowladnimo iyo taageero maaragtay maxaa layihahda shaqa abuurid dhalinyarada iyo maaragtay wixii lamid ah
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad oo magaalada new york ugu waramayay wariyaha v o eda cabdixakiin shirwa laanta af soomaaliga idaacadda v o e ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatana kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada london noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa xarbi cilmi faarax oo ah wasiir ka tirsan golaha degmada brent kana tirsan xisbiga leybarka iyadoo dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada liverpool shirweynihii xisbiga leybarka kusoo dhawo barnaamijka xarbi waa mahadsantaa ridwan ugu horreyn waxaan jeclahaa bal inaan ku weydiiyo shirkan waa shir sannadla ah muxuu uga duwanaa shirarkii hore maxaase ugu waaweyn oo looga hadlay sanad ridwan xisb walba oo weyn ee wadankan ka jira waxaa jirta bishan sebtembar oo kale wuxuu qabsadaa shirweynihii guud ee xisbiyada wiigan waxaa dhacayay shirweynihii guud ee xisbiga leyborka waxaa ugu weynaa oo sanadkan laga hadlayaa rajada weyn laga qaba waxay ahayd maadaama ay sanadka soo socda laga bixi doono yurub xisbiga leyborka waxa uu ka qabo iyo sida uu u wajihi doono iyo haddii lagu guuleysan waayo waxa uu ka qabo iyo sida ay u noqon karto haddii doorasho xataa la aado wax mabdigiisa uu yahay waa gartay marka idinka maxaa ka aaminsan tihiin murankan faraha badan ee hadda u dhexeeya reer yurub iyo dalkan britain marka laga hadlayo wadaxaajoodka la doonayo in britain ay kaga baxdo midooda yurub
ridwano saa og tahay arrintan ka bixista yurub arrin xisbi walba ama siyaasi walba waddankan jooga u sahlan ma aha laakiin xisbiyada ayagoo xisbi walba uu faker guud qabo haddana waa lagu sii kala duduwan yahay xisbiga laborka wuxuu leeyahay fikirkiisa guud waxaa waaye horta hore in laga baxo ma qabin yurub laakiin maadaama laga baxay sida ugu wanaagsan ee waddankan dan ugu jirto yurubna loogu dhowaan karo ayuu qabaa oo marnaba ma jecla in waktigu u dhammaado ayadoon heshiis la gaarin ama heshiis aan dalka sida intiisa badan dhaqaalihiisa ama ama socodkiisa waxu keenaya in in lagu kala baxo marka laakiin guud ahaan waxay qabaan waxaa qabnaa xisbiga laborka in la la sameeyo sida ugu fiican ee yurub loola heshiin karo waa ugu waa waxaa la dhihi karaa waa looga dhow yahay xisbiyada conservativeka oo kale maxaa ka mid a marka waxyaabaha sahli kara in aftidii la qaadayna ay hirgasho waxyaabaha hadda ra-iisul wasaaraha britain ay wadato ee lagu diidan yahayna aada idinka uga duwanaan kartaan horta xisbiga marka hore dhahay doorashaha loo aado referendumha loo sameeyo in laga baxo xisbiga conservativeka oo ahaa maanta oo aan hadlaynana xisbiga conservativeka ayaa ugu majority badan baarlamaanka marka la yidhahdaa marka sidaa marka loo fiiriyo ayaga ayay talada ugu horeysa maadaama ay dawladda yihiin u taallaa xisbiga laborka keliya waxa taladiisa waxay tahay maxuu fikirkiisa yaha muxuu arrinta ka bedeli karaa marka xisbiga laborka oo kale hadda shirka waxaa ugu darnaa oo laga hadlayay in haddii ay ay conservativeka oo kale ay sameeyaan maxaan ku idhahdaa wanaag fiican ay kala soo ilaaban waayaan yurub ama heshiis aan u qalmin oo loo arko criteriyada sida xisbiga laborka oo kale uu rabo aan ku habboonayn maxaa laga yeelaa marka waxaa gabagaba ahaan lagu soo gaaray laba arrin haddii uu wixii la rabay uu la miidgareeyo oo kabixis noocaasa keenaan in la taageero haddii wixii laborka muhiimka u ahaa uusan heshiiska ku jirinna in heshiiskaas la diido marka haddana brobosal kalo haddana waxaa sii jira ah aftida in dib loogu noqdo ha brobosal kalo waxaa haddana sii jira ah oo dadka qaar qabaan xisbigoo dhan mooda qaba qaarkood qabaan oo la leeyahay ma lagu noqdaaba sideedaba referendumkii ama codbixintii marka codbixinta ayaa haddana lagu sii kala duwan yahay qaarna waxay leeyihin ayada dhanba dadka jaaniskale hala siiyo oo haddana lagu codbixiyo qaarna waxay leeyihiin heshiiska la soo gaaray janis dadka haloo siiyo inay codbixiyaan marka xisbiga inta badan dadka waxaa aada looga cabsan qabaa ha lagu wada noqdo haddii la yidhaahdo nin siyaasiya ama xisbi siyaasiyo weyn xoogaa waxay u badan tahay inaan aysan kaas uusan qof walba uusan ku dhiiranayn sababtoo ah dadka waxay qabaan democracy ayaa lagu kala raayay haba lagu raayo laba bointi laakiin waxaa lagu kala baxay ballad boxoski marka waa adag tahay in dib loogu celiyaa leedahay siyaasiya macnaha dadka waxay ku arkayaan haddaa saas tiraa hadhowda haddaad xataa raysidoo kale waxaa laleeyahay haddana anagana manolo kugu celinaa camal marka waxa waay waa waa aaday u adag tahay kaas in xoogaa hadda lagu doodo waa garta xisbiga layborka ka tirsan tahay dabcan deegaanka brentona waa ku matashaa golaha deegaanka marka la fiiriyo xisbiga laftirkiisa laga hadlayo sanadihii lasoo dhaafay isagaa ishaystay muran fara badan ayaa jira oo ka taagan hogaaminta jeremy corbin shirka hadda markii liverpool uu ka dhacayay sidey mas-uuliyiinta xisbiga uga soo qayb galeen ma la dareemaya in waxoogaha ay isku soo dhowaanayaan mise weli kala qaybsanaantooda meesha ayay taagan tahay horta or shirarkan oo kale marka la yimaado shirka hoolka weyn maahana waxaa kaloo jira wax fringe meeting la yidhaahdo oo banaanka shirar oo qolo walba waxa ay markaas xiise ku haya ay kaga hadasho oo fikradooda iyo waxooda ayay kusoo bandhigtaan laakiin xoogaa waxaa moodaa in inta badan lagu lagu heshiiyey inaan kala duruqsanaanta xisbiga gudihiisa aan banaanka la keenin sidaa og tahay jeremy corbin markuu imaanayo wuxuu ku yimid mar ay tony blair iyo tiamkiisii ay sii baxayeen marka jeremy corbin fikirka oo xoogaa wuxuu aada uga duwanaa new laborka tony blair waa ninkii ugu dambeeyey ama ugu horeeyey ee laborka saddex mar guul gaarsiiyo election ku guuleysta wuxuuna ku guulaystay isagoo ah new labor macnaha macnaheeda waxa waaye meeshii laborka uu taagnaa ayuu xoogaa yar kasoo yaro durqay conservativekina ma gaarin marka xoogaa more ajendihiisu wuxuu ahaa ajendo oo oo businessyada saboor gareeyo waxyaalo badan kaga duwanaa laborkii hore marka jeremy wuxuu sameeyey xisbiga ayuu xoogaa dib u celiyey traditionalki waxaa ma la yidhaahdo dhaqankii hore oo laborka uu lahaa ayuu soo nooleeyey young peoplekii dadkii yaryaraa ayuu aada ayaa ula dhacay sababto ah tuition feeg oo kale waxyaalahaas oo kale uu kasoo horjeeday marka xoogaa markii kow la doortay waxay ahayd in xoogaa aada loogu kacay oo dhib badan uu ka qabsaday inuu xisbiga xataa isku kan laakiin hadda shirkan markuu soo gabagaboobaya waxaa lagu soo gabagabeeyey xoogaa in la midoobo sababtoo ah waxaa loo badinaa inay haddii yurub si fiican looga bixi waayo inay meesha doorasho dhici doonto marka in laisku soo dhawaado ayaa xalka weyn loo arkay waa gartay marka ma is leedahay fursaduu heli karaa haddii aan doorasho ay dhacdo markii runta laga hadlo doorasho markay dhacaysa harta hore xisbiga talada hayo badanaaba maxaan ku irahdaa ahmiyadiisa ama numberiska uu heli doono waa ka yartaa mar walba kan kale mucaaradka sababtaa dadka way arkeen sida xisbiga talada hayo wax u maamulayo marka hadda markii la fiiriyo xisbi ahaan waa waa waa waa laisku dhow yaho lama kala dhibco badno laakiin broblemka jira wuxuu yahay jeremy corby ahaan iyo asaga shaksi ahaan numberkiisa ayaan aada u badnayn marka waddanka guud ahaan loo fiiriyo ayada saa tahay ayaa haddana siyaasadiisa marka dadka loo bandhigo inta badan majority-ga waddankan degan ay aada u rabaan marka waxaan laisku keeni karin asaga hogaankiisii siyaasadda iyo popularitigiisii aan usoo noqono arrimaha brexitka ama britain oo doonaysa inay ka gurato midowda yurub dad badan oo soomaalida waxaa jira ka yimaada dalalka midowda yurub haddii britain ay ku guuleysato arrintaas saameyn intee leeg ayay ku keeni kartaa soomaalida ka yimid dalalka kale ee yurub ee ku nool dalkan britain inta sida hadda jooga yahay qof og ma laha teamka ama sida looga bixi doono yurub waxay ku xiran tahay sida loo heshiiyo sababto ingiriiska inta badan wuxuu rabaa inuu ganacsigii iyo wixii la wado laakiin immigrationka iyo isku socodka dadka la xakimo yurubna philosofigii lagu heshiiyey markii la aas-aasayey wuxuu ahaa freedom of movement an an goodiska iyo dadkaba in dadka iyo ganacsiguba isdhex maraan oo wax kala xayiraada la sameyn marka blockinka ugu weyn maadaama uu kaas yahay waa inuu ama yurub ay xoogaa wax ka tagtaa ama ingiriiska uu wax ka tagaa marka hadda lama dhihi karo ma ma ma ma la xayiri doonaa movementigii macnaha dadka isku socodkoodii mase ingiriiska xoogaa wax ka tegi doono o ogolaan doono inuu dadka u ogolaado marka dadka yurubka taas way hadda u adag tahay inaan la saadaalin karin meesha wax ku dhammaan doonaan taas way xisbiyadooda inta badan xisbiyada waddankan ka jira ay aada isugu khilaafsan yihiin sidii ay ay maaragt marka haddaan kusii daray ridwano waxaa jirta xilli hadda waxaa lagu jiraa maxaan ku irahdaa sidii donald trump u yimaadeen runtiiba ay westrenka xoogaa sidii runtii waxa la dhahayaba aan la garanayn waxa meesha runta yaal macnaha waxaa macnaheedu waxa waaye markii yurub in laga baxo la rabay wixii la isku sheegay ama dhaqaalihii laga hadlay ama numberiskii dadka loo soo bandhigay wixii oo dhana waxaa la ogaaday inay wax ayay wax kama jiraan ahaayeen oo qolo walbau number iska wadatay waayahay waayahay ugu dambeyn waxaan ku weydiinayaa arrimaha la xiriira soomaalida dad badan oo xisbiga leyberka ayaa ku jira golayaasha deegaanka degmada adiga aada matasho brent laftirkeeda dhibaatooyin dhinaca guryaha ka jira dhibaatooyin waxbarashaha ka jira dadka soomaalida dhibaatooyinkaas mar haddii idinkii atiin xisbiga mucaaradka oo hadda taladii dalka aydaan haynin sidee wax looga qaban karaa idinkase ma ku dadaashaan in dhibaatooyinka soomaalida aad soo bandhigtaan oo dowladda laftirkeeda aad kala hadashaan inay wax ka qabato waa mahadsanta ridwan arrintaa harta waxyaalaha inta badan waa wax dowladda dhexe ay shaqo ku leedaha waxna waa wax dowladda hoose ay maamusho dhaqaalaha guud dowladda dhexuu ka yimaadaa marka maadaama ay saas tahay sidaa og tahay ilaa iyo labay toban labay tobankii laba kun iyo tobankii sidii cameron iyo dowladdiisa u yimaadeen waxaan ku jirnaa waxa la yidhahdo austerity oo ah in dowladaha hoose oo dhan lacagta laga jaro sanad walba sanad kasii dambeeya marka wixii la waxyaalihii loo loo samayn jira dadka ayay dowladda hoose waxay ku noqotay inay in badan dhinto si ay dhaqaalahaas ay ay ay uga kabsato marka saasay tahay laakiin maadaama aan aan dowladaha hoose badana oo london intooda badan ay labor u badan yihiin waxaan isku daynaa inaan dadka noocaas ama baahidooda ay badan tahay inaan mar walba waxooda aada loo dhimin ama aanba la taabanba waayaha aada iyo aad baa umahadsan tahay xarbi intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay xarbi cilmi faarax oo ah wasiir ka tirsan golaha degmada brent ee xisbiga leybarka inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaajo idinla nabadgelyo
aad buu umahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinayay barnaamijka martida mikrofoonka halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatana kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington waa kan cabdixakiim shirwac oo inoo soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington toddobaadkanna barnaamijka cawayska washington qodobada aad ku maqli doontaan in idinku hayno waxaa ka mid ah geed baa loo aroosayaa inantii geedkii waa lasoo qurxinayaa wixii caleemaha dheeraada laga soo geynaya inantiina waa loo soo labisayaa weliba geedka waxaa lagu xidhayaa waxyaabo muujinaya in uu aroosiyo geedka oo taybaa meel lagaga xidhayaa waa mid ka mid a caadooyinka lagaga dhaqmo dalka hindiya iyada oo dalkaasi hindiya qaybo ka mid a haweenka geed loo guuriyo ama loo arooso ka hor inta aanay haweenaydu nin guursan dabcan sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mida sheekooyinkii xiisaha lahaa ee ku saabsanaa marka rag qaar ay mirqaamaan ama ay jaadka cunaan qisooyinka cajiibka ah ee ay la kulmaan markaasuu ku yidhi meeyadaa sugays kama wahadlin ba moogta markaasuu intuu tunkii qabtay buu gabadhiisii hurda dulkeeyi ku yidhi sawtan maahayn markaasuu ku war war wa wa isagaa ka sugayba bahal budhul dhagaha u qabta barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sida ninkaasi uu baxarka u galay iyo weliba khasaaraha soo gaadhay dabcan sidoo kale waxa aynu barnaamijka ku soo qaadan doonaa oan ka madhnaan doonin qaybtii hal abuurka iyo heesaaga iyadoo oo barnaamijka aynu kusii amba qaadi doonno waraysigii alfanaan maxamed siciid biike markadha waxauu fanaanku leeyahay cafis cafis baynu kala nahay inkaston ku caashaqay carabbayga iishaya anigoon calooshiyo cindigayga kugu qaban cafis baynu kalana
aan ku bilowna dhegaystayaale boqol iyo dhowr iyo sagaashanka waddan ee dunida ka jira ayaa ah qaara mid kastaaba qowmiyadda ku dhaqani ay ku kala duwan yihiin dhaqanka ay leeyihiin amaba caadooyinka u gaarka ah ee ay aaminsan yihiin iyadoo dadkaasi ay ku dhaqmaan caadooyinkaasi islamarkaana ay si gaara u weyneeyaan waxaana dalalkaasi ka mida dalka indiya oo qaar ka mid a haweenka geed loo arooso amaba loo guriyo ka hor inta aanay haweenaydu caadi nin u aroosin amaba aanay u gursan iyo weliba dalka qaaradda afrika ku yaalla ee muritaaniya oo isagana haweenku si aan caadi ahayn loo naaxiyo amaba miisaankooda loo kordhiyo si ay u qurux badnaadaan sahre ciidla nuur ayaa soo egtay qaar ka mid a caadooyinkaasi islamarkaana inoo haysa cabdixakiinow dunida saynu la soconno waxaa badi ka jira waxyaaba khuraafaad oo ay dadku aaminsan yihiin oo de soomaalida oo muslimiinaba dabcan waxaa jira waxyaabaynu dhaqan ahaan iyo caada ahaan aynu aaminsannahay oo u gaaro oo weliba gobol kasta ama magaalo kasta ay si gaara waxa iyadu aaminsan tahay u leedahay sheekooyinkan aynu soo wadnaa badankoodu waa waxyaabo dhaqan iyo caado la xidhiidha marka ma aha ujeedadu inay dadka soomaalida aynu ku wacigelinayna qaataan hase ahaatee waxaynu ula jeednaa intii aan hore u ogeyn inay ogaato waxyaabaha hareeraheena ka dhacaya iyo waxa dunida inteeda kale laga isticmaalo ama laga caadaysto ee la yaab kale aad iyo aad marka aqoontaasi wax dal si u yaqaano caadadiisa abaa dadna ay xumaan iyo la yaab iyo ama kaa ku noqonaysa horaaba loo heestay saaray waxaa la yidhi dunidu waa caynba cayn waxaad ceebta u taqaan
waaba kaaba marka sheekada intaasaynu uga jeednaa waan gartaa an gudagalla markaa meelo badan baad wadamo badan baad ishimarinaysood la socotay oo dee aada ula eegeysay halkaynu ka bilownaa talo cabdixakiino dalka indiya aynu ka bilaabaynaa oo ka mida wadamada ugu dadka badan leh adduunyada haddaanu dalka labaad buu yimaka yahay qiyaastii oo jinaun baa ka dad badan waan garta do kolle mucjisooyin badan buu leeyay markaa mucjisadaad ad aragtay ama waxyaabaha cajiibkaad aragtay u leeyahy maxaa ka mid a bal sheekadaa nooga dhac hablo geedaha guursada dalka indiya oo say guursadaan haye hablahaasi geed baa loo aroosayaa inantii geedkii waa lasoo qurxinayaa wixii caleemaha dheeraada laga soo geynaya inantiina waa loo soo labisayaa weliba geedka waxaa lagu xidhayaa waxyaabo muujinaya in uu aroosiyo geedka oo taybaa meel lagaga xidhayaa waa la qurxinaya cal- waxbaa la saaraya wixii dh- dhaldhalaalka ahaa iyo koofiyadii nimada la saari jiro kalaa meela laga lagaga xidhaya geedka marka geedkii oo qurux badan ayaa gabadhii oo lasoo aroosay oo alaabteedii iyo agabkeedii u dhan iyo xinihii loo mariyey shuuliyaashii iyo dahabkii iyo qolaanqiishii oo dhan laga soo buuxiyey Aye.
oo saadhigeedii casaaku taagan baa geedka aag imanaysa dadkii een, magaaladuna intii doonaysaa way kasoo qaybgeli kartaa xafladda ila waa xaflad geed iyo gabadho bannaanka ka dhacaysa oo sidii xaflad aroosoo caadiya loo shaacinaya Ayaa dadka loo loo- yeedhaya looga soo qayb galaya aad iyo aad marka waxaa laleeyahay inantii hebla geedkiibaa maanta loo aroosayaa Haye.
kaynta heblaha la isugu keen keeno kayntaa lagu ballamaya la isugu yimaanaya si arooskaa geedkii inanta looga soo qayb galo aad iyo aad cajabe cajab haye oo markaas sahra een, arooskaasoo kale inantu see ku dooranaysa inay guursato een, geedkaasi waan kuu soo wadaa cabdixakiin oo marka m- munaasabadii geedku aroosku dhammaato haye ee muusigii la tumay la heese laga buranburo laga gabiyo inantii waa dhaqaaqaysaa geedkiina waa la jaraya waa la gubaya cajab cajab waa waxaan geedka arooska ahaa waxaan isweydiinaya goolahanba inantu see geedka u ilaashanaysaa iyo geedkii inantu see wada noolaanayaan oo markaas sababtaa ugu marka dambaysaba haye sababtaan markaa kuu gelaya cabdixakiino haye waxaa jira een, dhaqan caado ka ah gobolada qaar dalkaasi indiya ama dadka aaminsan diin isla haysta oo yacni diimo badan baa ka jira wadanka indiya diimahaasaa qaarkood sii kala jajabaanoy qaybiba dhinac isku sii raacda waan marka waxaa jira nidaamka xidigiska oo aada uga caana dalka indiya waxaa la yidhi markaa een, hablaha dhasha kowda afarta toddobada sideedda iyo labiyo tobanka haye ee xilligaa lala xidhiidhinayo dayaxa amaba xidiga maaris meerahaasi oo ay mangal u yaqaanaan waxaa loo yaqaanaa manglik marka manglikii de inanna wuu dhalan karaa inanina way dhalan kartaa inankii cuqdad lagama qabo waa caadi inanku hadduu xilligaa dhasho Haye.
laakiin inanta xilligaa dhalato waxaa laga qabaa cuqdad ah inay qumayo tahay waan garta oo ninka guursadaa caafimaad darro badan la kulmayo waan garta oo ninka xaaladiisa caafimaad ay wareereyso keliyaha laga qabanayo beerka laga qabanay dhakhtarka uu ninkaasi ku dhammaanayo Cajiib, si cajiib.
markaa mucjisadaasi inantaa meesha ay uga baxdo inantii waa ina geed loo soo guuriya marka waxaa laleeyahay qumaynimadii geedkii bay ku dhacday ha marka qumaynimada geedka lagu reebaya lagu reebay marka waxaa laleeyahay inantaa dee guur hore soo martay guurkaasina geed yahay geedkiina la gubay way qumaya baxday markaasaa inaan loo aroosay
waa laga soo maynayaayo gebigeediiba wixii maxaan ku dhaha qumaynimo iyo wixii ku jira ee aan iyagu aaminsanaayeen geedka inta lagu reebaa la gubaya la raacinayaa meel Haa, markasta- markaa nin kale ma guursanayaa sahra wuu guursanayaa haye waa mubaax marka wax intaa ka dambeeya Haye.
inan bay guursanaysaa waan gartay marka geedka marka la yidhahdo geedka see loo doortaa se geed noociya ma la tilmaamay geedkaasi su yahay nooc yahay waxa waxa horta waxay soo gaarhaysaa inantii qaangaadh bay soo gaadhaysaa tolkii iyo ehelkiina way ogyihiin inantoodan inaan laga guursanaynin ilaa la qumayo bixiyo
waan gartay marka waxaa la samaynayaa inantii een, waxaa la odhanayaa xaafadii baa isla fakeraysoo xidhneen dee heblaayo waxaa la soo gaadhay xilligaynu geedkii u guurin lahayn saynu uga saarna ma agtaysa baashan dee ay aaminsan yihiin marka waxaa laleeyahay waaye inoo qabta halkee lagu soo qabtaa ma xaafadii reeabtigeed ma xaafadan ay degan tahay ma ayadeed baa loo geeyaa marka meesha lagu qabanayo dadka markaa jooga hadday hooyadeeda aabaheeda yihiin iyo hadday yihiin ayadeed iyo abtiyaasheed halkaasaa deetana xafladii laga qorsheynaya meesha xafladda loogu talagalay in laga qabtaa deetana geed laga calaamadinayaa laakiin sifo gaara geedku ma laha oo inanta loogu doorayo in haddaynu ka nimaadno bal hindiya eegnaya dee dabcan mucjisooyin badan baad saa u eegaysa iyo waxyaabo badan oo qaaradaha adduunka aada cajiib uga ah haddaynu qaaradda afrika u kacno oo iyadana de iyada waxyaabo badan leh iyadu maxay la shirtay cabdixakiin oo afrika waxaa ka jira dhaqamo badan caadooyin badan oo xataa inagoo afrikaana la yaab inagu ridaya mid baynu soo qaadanaynaa maadaameynu dumarka kasoo hadalnay dalka indiya iyo dumarka geedka loo dhisayo dalka muritaaniya oo ku yaala qaaradda afrika ayaynu tegaynaa dalkaasi waxaa dhaqana oo caado soo jireena ah gabdhaha in la naaxiyo hablaha yaryar markay laba jir gaadhaan ilaa wixii ay ka wan yihiin waa inay naaxsanaadaan marka hablaha waxaa la geeyaa meel baadiye ah haddii aan gurigooda markaa hawshaas lagu qaban karaynin waan gartay baadiyaa la geeyaa deeta marka lasii xagaabixinayo inaga waxaynu dhahnaa xagaabaxo marka qofku ama meel kulul ka tegayo magaalo kaloo qaba u yara baxayo xilliga xagaag baadiyahan maxaa loo geynayaa maxaa ay ma ma naaxitaan una soo naaxdo waa soo kale?
xagaabaxaasoo kaloo laakiin la yidhaah liblaax liblaax macnihiisu waxa weeyaan een, howlgalkii ama socdaalkii soo naaxinta haddaan soo koobo marka inanta yareed waxaa loo geynayaa islaan marka waxay noqon kartaa ehelkeeda ama waxay noqon kartaa islaan arintaa ku takhasustay tii yaraydoo dhowr jira ama saddex afar shan lix jirta baa islaantaa loo geynayaa subaxa hore marka indhaha soo kala qaado waxaa lagu qabanayaa disti bariisa ama waxaa la siinayaa disti kuskusa oo maraq lagu sameeyey hilibna lagu dhex sameeyey waxaa la socda galaan caana ah oo lo oo imika lasoo lisay tii yarayd markaa hadday diido iyo hadday matagto iyo hadday indhaha dhiig ka keento iyo hadday wax kasta ku dhacaan waa lagu celinayaa uun waa la qasbayaa weliba sida loo qasbayay kolla usoo matagaysa kolla ugu bahalaynaysaa bariiskii lagu xaaqayaa waxa uga dambeeya markii sidaa bariiska loogu dhameeyo galaan caano halkan yaala markaasaa laleeyahay isku qabo kana hadday qubto iyo hadday ku dhidido iyo hadday wax kasta dhacaan lagama joojinayo waxaa laleeyahay ku qabo haddana inay kusoo naaxdo marka tiyareed markay sidaa u naaxdo shanjirkeeda ay naaxsanaato lamagama yaabo inay baruurtaasi ka dhacdo hadday ka dhacdo waa la celinaya ilaa intay gashaanti tahay markaa si aanay howlgalka ugu noqon waa inay gurigooda bariiska ka cunto caanaha cabtaa maraqa cabtaa hilibka cunta wax kasta wayna taayara naaxsanaata waa inay cunto marka taayari weligeed saasay u naaxsanaanaysaa marka dumarka markay soo gaadho gashaanti noqoto inantii qaan gaadho cabdixakiinow waxaa laga eegayaa dhowr wax quruxdeeda kow waa inay naaxsantay intii tankeedu yahay tankeedu intuu yahay waa inay naaxsantay jidhkeedu waa inuu dildilaac leeyahay oo qarqarxaa barur aawadeed siduu u naaxay dartii waana qurux waxaa kaloo cajiiba cabdixakiinow inanta carmalkaa ama garoobta ah ayaa ka qaalisan inanta aan weli la guursan hahe marka inanta si ay guurkeedu qaali u noqdo yarad iyo gabaati dheeraada looga bixiyo ninku u jeclaado waa inay qaarkood waxay markaa ka dayeen dhinac kale oo khaldan nin bay guursanaysaa hore iskaga soo furaysaa markaasu suuqeedu kala kacayo xaami noqonaya marka garoobta ayaa ka qaalisan dalka muritaaniya gabadha aangabadhaan hore la guursan oo markaas hare haddaynu ku noqono tii naaxinta ma sanado go-an baa jiro lagaga joojiya naaxinta mise waxa weeyaan weligeedba saasay ahaanaysaa gabadha lagu ilaalinaya iyadoo gabadhay naaxsanaanaysaa iyadoo ayaya ay naaxsanaanaysa dee marka dambe taage hadday dhigato waa meesheed laakiin intay faraha isku haysay isleedahay qurux badnow waa inay naaxsanaataa shardiga koowaad waa kaa waa hagaagi dhegaystayaal sahre cidla nuur aad iyo aad ayay u mahadsan tahay dabcan barnaamijyadeeda soo socdaad ku maqli doontaan sheekooyin kale amaba qisooyin kale oo la xidhiidha caadooyinka waddamo kale ay leeyihiin iyo weliba waxyaabaha ay cajiibka ku yihiin waxaa jira sheekooyin doora oo inta badan laga soo wariyo amaba ay la kulmaan dadka jaadka cuna marka ay mirqaamaan iyadoo qaar badan oo ka mid ay yihiin kuwa layaabkooda leh aydaruus muuse cabdilaahi waa nin dhallinyaraha oo ku nool dalka jabuuti waxaanan kala sheekaystay dhacdooyinka uu mirqaanku keenay ee u goobjoogga u ahaa rag baa waxaa jira waasha oo shirmadii dhaqaaqda habeenkii daba orda oo yaaca uuna ilaahay cagaan wax ka geliya haye markay mirqaamaan markay mirqaamaan waan gartay nin baa jiray kale isaguna asxaabnahay oo bahalka aada u cuni jiray waan gartay markuu aada u cuno cuno cuno cunoba mar dee ninkaasi xawaashu ahaa
waan gartay dadka marka xawaashka umiisu ahaa oo wuxuu ka shaqaynayay dukaan oo kale marka waxaa may booshari meelaha khudradda lagu xawaashka lagu iibiyo dumarka guryahaday ku adeegtaan waan gartay waa ka dee malaha tu garanayo dee gurigay gasho malaha meelahaas haye waa gabadh a ayuu dee gabadhii buisiri ka daba way u dahashay moogta biyaasaana de waa mirqaansan yahi waa mirqaansan yahi markaabuu gabadhii gabadhu egarkay markaasuu ku yidhi meheblaya markaasuu ku me wakaa gurigoodii haye guriga labada albaaba loo tilmaamay way isku egiin way isku garab yaalaan way isku rinji haye lama kala garto ha nin waalan oo waswaasa oo khatar ah oo shaki badan macnaha waswaas marka yaa gala waa nin aada u khatara moogto shaki badan oo dee shir hadday dhaqaaqdo sare kacaya haye
ayaa u yimi kiyo gurigii hortaagan waan gartay markaasuu ku yihi meeyadaad sugaysa kama u hadlinba moogta waan gartay
markaasuu intuu tunkii qabtay buu gabadhiisii hurda dulgeeyey ku yihi sow tan ma ahayn
haye markaasuu ku war wa war wa wa misagaa ka sugayba bahal budhu dhagaha u qabtay wuu ku bilaabayba haa markuu burkii dhagaha u qabtay buu ku yihi joogso dhar ka dhig dharkii baa laga dhigay haye bur sida loogu weliba naf xaraaradkii daaqad ka soo booday gurigu waa madarad waa iska soo tuuray waa fooq hal dabaqa haye wuu jajabay ninkii haye ninkii wuxuu ka xanaaqaa magacii xaafadii imika oo waa sheeko dhaboo dhacdo ka dhacday waa magaalada sheeko true history oo dhaba oo aan u joogno garanayno oo ninkii imika magaalada xaafadda ah magaceeda lama soo marin karo xaafadda magaceeda haddaad kasoo hadal qaado wuxuu hayuu kugu dhufanaya waan gartay dhinaca kale haddaynu cidilus eegno dee waxaa dhibtan soo gaarsiiyey waa mirqaankii iyo jaadkii Isaga- Waa is- isaga go-aan ma ka mirqaankii.
gaadhay mise weli waa wadaa wallaahi walaal maalintiigaa ugu dambeysay bahalkii qaad ahaa ninkii wali waa lagu dilo wacdaraad kaga soo mareen waan gartay marka marka goormaa la ogaaday ninkii soo budeeyey iyo weliba dhibtii dhacday ma laga daba tegay dee ninkan inuu mirqaan u keenay oo dee uu soo qaldamay mise waa mardaa u shatumaad hadal wallaahi waa laga daba tegaya hadda maxaa kugu taallaa ka dabateg baad ninkii dhibanaa tahay kolley marba haddaad jajabtay hadal ma yaallo de ha ninkaasina nin waalanubuu kugu qornaanaya hadda gurigiisii iyo arrimihiisa adigaa gale leexaaji waa nimaad gurigiisa ku doonatay aadaa mirqaansana gurigiisii doontaa lagu leexaaji nin dameerdilay baa
ugogooyay gabrada ugooyoga mugasi halka weli dhegaystayaal aad nagala socotaan waa barnaamijka cawayska washington markana ku soo dhowaada qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaynanu sii anba qaadi doonaa waraysigii ay wariyaha v o eda ee hargeysa sagal mustafa xasan nuur ay la yeelatay fanaanka maxamed siciid b k iyadoo qaybtana ay noqonayso qaybtii afaraad ee waraysigaasi dadku waxay isweydiinayaan b k talow waa qof nooceeya een isagu siduu isku arkaa talow annagu waana ku aragnay mar walba qof qoslaya oo farxaana dadkuna waxay idhaahdaan mar walba b k oo cadhaysan lamaba arka isaguu qoslaya mooyaane adigu qof nooceeya shakhsiyan iskula muuqataa aada baad u mahadsan tahay fanaanad qaaliyaa haystay wax daahir fahmo waxay tidhi samarkiiyo dulqaadka u asal lagu ducaysto inuu eebba siiyana idinkama sarreysa heesa jirta een, iyadu qaadda waa jirta waan salaamaya maasha alla ubax horta hibada ilaahay baa bixiya Een, ilkahanaan caddaynayo indhahanaan warwareejinayo farxaddan baa ilaahay baa bixiya maasha allah marka waa deeq ilaahay isiiyey wixii aan ahayna bulshadun baa garan karta de iyagunbaa muraayad iyagaa muraayada anigu isma garan karo anigu isma qiyaasi kara ayaad leedahay Ha, haddaynu eegno mm, cuntooyinka dunida laga cuno ha.
talow b k cuntaduu jecel yahay
dee niyow dadku iminka cuntada wayba iska yareeyaanoo waxayba isticmaalaan dhuudhuub iyo oo dhaqan yurubtay nagaga yimi haye marka anigu de taydii dhaadheereed baan haystaayo dee cuntada horta waxa ugu fiican sagale ama aan xiiseeyo waxyaabaha dalka ka baxay dabiiciga ah ee wadaniga ah macaan male dhigkar male stress male balaayo male waa wax fiican mana gaajoona siduu markiiba kaamana baxayaan dee haa in yaroo hilibgeela haddaad ku rido waxaan ku ihi frish baad noqonaysaa habeenkiina haddaad garowgaaga ku xerayso waxba kaa xumaan maayana laakiin cuntada muhiimka waata wadaniga alla ilaah wadaniga haloo biyo shubta baad leedahay yaa salaam aada iyo aad baad umahadsan inkastoon ku caashaqay calaf bayga hiirshee anigoon calooshiya cindigayga kugu qaban cafis baynu kalanay axyaa miro yaa kuu dhiibahees aada baad u mahadsan tahay sagaal mustafa xasan nuur wariye qarnigaan leeyahay waxaa ii dhibay yuusuf shaacir abwaan qaaliya aan aada u jeclahay muusigana waxaa ii tumay axmedul ibraahim maxamed furunle ciltire cimriga allah u dheereeyo oo macalinkaygii laxankana anaa isu dayay sagale laakiin maxaad ka dareentay heesta heesta waxaan ka dareemay dad badan oo waayo badan isa soo jeclaa oo kala irdhoobay oo weliba dee abwaanku ducaynayo oo uu leeyahay anigoon calooshii cindigayga kuga qaban cafis baynu kalana weliba cafis guud baan kuusii fidiyey maasha allah aada baad u mahadsan tahay
calcalyada xareediyo xareediyo cusubkii nugaale calcalyada xareediyo xareediyo cusubkii nugaale nugaal calcalyada xareediyo cusubkii nugaale calcalyada xareediyo cusubkii nugaale sanka caruunka daaqiya lagumo cadceediyo dayaxiyo cirjidho ku caweeya inuu uurkii sanka caruunka daaqiya lagumo cadceediyo dayaxiyo cirjidho ku caweeya inuu ku caashaqay calafayga hiishaye anigoon calooshiyo cindigayga kugu qaban cafis baynu cafis baynu ka lannahay inkastoon ku caashaqay calafayga hiishaye anigoon calooshiyo cindigayga kugu qaban cafis baynu cafis baynu kala nahay calolyowga lahashada lahashada cabashada umaan dhalan calafkuna jacaylkii jacaylkii caridhaaf hadduu yidhi hadduu yidhi calolyowga lahashada cabashada umaan dhalan calafkuna jacaylkii caridhaaf hadduu yidhi ciladkaaga maan tegin colaadaadu ima gelin cirka sare waxay jira layskuma canaante
waxgaag cafis baynu kala nahay haddaynu intaasi kaga nimaadno b k o aniga kuuri gurigaagan marti kuugu ahay habeenkan caawa ah kolley aniguna wax allo wax kastoon codsado habeenkan caawa codsigayga lama diidayo maadaama dee gurigii marti ku dhex ahay maasha allah Een, micyo libaax baan leeyahay la soco waa run waa run waa run sagale aad baad u mahadsan tahay allah ku casumo waynu sag- aragnay wixii horee lasoo dhaafay sax kuwii dhaxa waynu aragnay beenna maaha kuwii imika ugu dambeeyey waynu aragnay ka soco kuwa aada la xamaysay ee aan weli soo dee gaadhin bulshadii waynu aragnay waay bal hadda wixii uurkaaga ku jira soo daa hadda waa kuwa bugaagta ku qoran waay hal codsi Ha.
bal mid ka mid a oo aanad weli xataa la xamayn oonad kala furin Ha.
ayaan jecelay bal inaad aad aad baad u mahadsantahay sagaley allah ku casumo aad baad u mahadsantahay maanta wax kastaad weydiiso waan aqbalayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waan salaamayaa bahweynta v o e hambalyaan leenahay allah idin casumo waxaan soo qabanayaa cabdirasaaq xaamid caydi jeylaani waxaan malaynayaa abwaanadii kale waad iga baadho isagaad iga raadinaysaa nolosha cusub soo dhawe Een, kaskayga kaa saaray maanka waqtiga tagay salaama markaa wuxuu ii dhiibay maasha allah wahaysaan qarsanayey waqti ii darnayn baa ila soo darsoo maalmo dabicsan baa ii dareen gasho daal iyo dhib baan dayro kala naho waxaan doonayaan sagalay iga durugsanayn buu yidhi jeylaani meel fogbal maba jiraba agteedu yaalan waanan waa soo wadaa heestaa laxankii baan saari ama fanaaniin kalaan u diri inay ii laxmayaan maasha allah cabdirasaaq axmed caydiidna waan salaamayaa dalka dibadiisu jiraa waa afkan kusoo kala qaadi wixii ka dambeeya heestaa uurkaygaad kala soo baxday aad baad u mahadsantay sagale aada baad umahadsantay heestaasina wayna sugi
cishqiga maan marin habaabin cirkana caaraan ku dhaafshay ibkana kugumaan nacanaadin sidaad tahay xuural cayn baan cariyo warwarkaa ilaashay cishqiga cishqiga maan marin habaabin cirkana caaraan ku dhaafshay ibkana kugumaan nacanaadin sidaad tahay xuural cayn baan cariyo warwarkaa ilaashay cisiyo sharaf iyo wanaag samaantii ku caymi waayo qofkii aan camal wacanaan cilladu lama huraane canaanu naftaada eerso canaanu naftaada reerso
sharaf iyo wanaaga samaantii ku caymi waayo qofkii aan camal wacanaan ciladu lama huraane xanaanu naftaada erso xanaanu naftaada erso sigaal aad baan ku salaamaya yaasalaam yaasalaam heestaasina daawaha ayay soo saaran tahay weli may soo bixin uu fanaanku ina sii maqashiiyey gacantiisa macaanna wuu inoogu tumay guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo intiinu barnaamijka mid lamida toddobaadka soo socda isugu iman doono waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag barnaamijkii caweyska washington ayaan intaasi uga gudbaynaa wariyaheenna waxaynala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac ciddii barnaamijkaasi uu shee- uu sheegay waxay dib uga bogan karaan isagoo dhammaystiran boggeenna v o a somali com wahagaag haatanna haddii aanu jalleecno dhinacaas iyo magaalada boorame ee gobolka awdal waxaa maanta lagu qabtay doorasho buuq badan dhalisay oo lagu doortay guddoomiyaha golaha deegaanka waxaana doorashadan ay soo afjaraysaa muran toddobaad ka dhex taagnaa golaha deegaanka ee boorame dhexdiisa wariyaha v o da haashim sheekh cumar good ayaa warbixinta noo soo diray kulan ay maanta yeesheen golaha deegaanka ee degmada boorama islamarkaana goobjoog ka ahaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda somalilan ayaa ka qabsoomay xarunta dowladda hoose ee degmada boorama kulankan ayaa lagu doortay guddoomiye cusub balse intii aan goluhu dooran guddoomiyaha cusub ayaa waxaa golaha hortiisa iska casilay guddoomiyihii hore ee golaha deegaanka ee degmada boorama maxamed xuseen maydhane isagoo tilmaamay ujeeddada uu xilka u baneeyey taas oo uu dhaliilay sifaha xilka uu hayay ee golaha deegaanka uu iskaga casilay
maanta mid baa imanaya ana horaan u yimiday ku horaa u yimiday xilku waa wareegto waa meerto waana sunnaha dowladdayna ka mid tahay runtii waxaanan iniga baahanahay wixiina soo dhex maray golahayga inaad icafisaan aniguna aan icafiyo runtii waxaa loo baahan yahay wax kastaaba inay is-afgarad ku dhammaadaan ciddii maanta halkan ilaahay wax uga qoraana way qaadi ciddii weynaada inay ku hambalyayso unbaa loo baahan yahay waad arkaysaan markay hawli tahay meel haddii cid anu horta waxaanan qabin qaadan maayo waxaa laygu soo eedeeyey ma qabin markaan xaqiiqda ka hadlayno waad arkaysaan siday wax u socdeen golahuna waa u muuqatay waayo meeshaan xisaabiye agaasibe maaliyadeed iyo xoghaye aan la soo xisaabina taargetku maayarka un ahaa ciddii caqli ilaahay siiya way garanaysaa xubnaha golaha deegaanka ee shirka fadhiyey oo ahaa labaatan xubnood ayaa toban ka mid ah waxay doorteen saleebaan xasan xaddi halka sagaal ka mid ahayna ay codkii siiyeen musharaxii la tartamayey oo magaciisu ahaa maxamed maxamed dheerayste waxaana natiijadii ku dhawaaqay shir guddoonka oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii golaha maxamed ileeye aan ismaqalo guddoomiyuhu wuxuu xaq u leeyahay gacantiisa inuu dub haysto ilaa inta la ogaanayo codadka gacantaydu way u dambaysaa cidda aan doonayna markaana u codaynaya imisaad ii haysaa saleebaan xasan xadi toban baad ii haysaa waayahay anigu waxaan u codaynayaa maxamed maxamed faarax dheerase sayko lahoreeyeen
codayntii sheeg guddoomiye sheeg ilaan adigu
waxaa u codeeyey saleebaan xasan xadi sagaal ee saleebaanna toban baa u codeeyey sidaa goortaas guushu waxay raacday saleebaan xasan xadi shirkuna waa xidhan yahay
saleebaan xasan xaddi ayaa isagu hore u soo noqday guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada boorama waxaanay noqonaysaa markii labaad ee golaha deegaanka ee degmada boorama uu u doorto guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada guddoomiyaha xilka baneeyey ee golaha deegaanka maxamed xuseen maydhane ayaa xilka hayay muddo saddex sano ah qaar ka mid a xubnaha golaha deegaanka ee watay musharaxa aan guulaysan ayaa bannaanka uga soo baxay hoolkii doorashadu ka socotay waxaanay u sheegeen warbaahinta sidan waxaa loo aftuubay saleebaan xasan cabdi kolkaa maxay tahay taleefan cid cuntabada ka waday waayo waan wasiiradii la geliyey oo yidhi ninkani wadani buu ahaan jiray nin la wato oo kulmiye la leeyahay baa la keenay meesha doorasho xor iyo xalaaliina kama dhicin annagu kulmiyaanu u shaqaynay iminkana kana wadanay degmada dab kolba halka degmadu dadka ku jirta qofka ku jirta annagu taagawasiirada afduubaywasiiradaasho wasiiro qabtaan baahayd intaa waxaanu sheegaynaa wixii halkaa ka dhacay dowladda ayaa ka mas-uula Magaalada wixii ka degmadana dhacayna dowladda.
waxallo wax hawshaa ka khuseeya haba yaraatee ma jiro
waxaa isaguna shirkaasi hadal kooban ka jeediyey wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha maxamed muuse diiriye oo tilmaamay sida ay natiijadu u dhacday
baasha garta la yidhaahdaa laba nin kama wada qosliso halkaa maanta raggii iskugu yimid labaatan xubnood oo golaha deegaanka ah ayaa fadhiyey waxaa keliya oo maqnayd inantii keliya ahayd ee golaha ku jirtay oo ka maqan dalka labaatankii xubnood hadday fadhiisteen waa codeeyeen sagaal een, iyo sid- sid- siddeed iyo toban bay kala heleen Mu- go- een, guddoomiyihii jeergaraynayna muu codayn sidaasaa lagu kala badiyey oo muxuu ahaa xilkii maanta aannu ku wareejinaynaa master saleebaan xasan xaaj
guddoomiyaha hore ee xilka baneeyey maxamed xuseen maydhane ayaa muddo toddoba maalmood ah uu muran ka dhexeeyey hanti dhowrka iyo maamulka gobolka taasi oo lagu eedeynayey eedo la xidhiidha hanti lunsi balse arrintaasi meel ay sal ay dhigtay lama qeexin xaashim sheekh cumar good v o a boorama
v o a washington ayaad nagala socotaan dhegaystayaal haatanna dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa qadar kooban heestan amoore waxaa wada qaadaya hodan cabdiraxmaan iyo cabdi holan ya salaam waan idhaahda eh codka fanaanada hodan cabdiraxmaan iyo heestaasi imikaba dhawaaqeeda aad maqlaysaan ee amoore
waa hagaaga codkaasi macaan ee fanaanada hodan cabdiraxmaan ee heesta amoore ayaan guud ahaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii fiidnimo intaan dib u kulmi doonno berri haddii eebaydmo lixdiiyo barhka dhinaca geeska afrikada bari waa dhammaan bahda v o a oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo